asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsan ee khaza waxaan maanta toosniinah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon toddobaad oo xidhiid ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saayinada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqaymaha ciidamada gumeystaha yuhuudda waxay afar iyo labaatankii saac inu soo dhaafnay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku bartilmaameysteen dadka shacabka aan waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xerooyinka barakacyaasha madaarista ay gabaadka ka dhigteen iyo weliba guryaha ay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duqaymahaas ay shuhaadaya dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruux oo shacab riid ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yuhuudda waxay weerar aad u xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada rafax ee dhacda cidhifka fog ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray dadka shacabkii aan waxba galabsan waa berigii hore maanto isniin ah waxay ciidamada yuhuudda weerar aad u xoogan oo duqeenna ay ku qaadeen dadka shacabka ee ku dhaqan xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaan halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen muuqaal laga soo duubay goobta ee duqintu ka dhacday islamarkaana lagu baahiyey barta instagramka ayaana wuxuu muujinayay dad shuhaadaha oo laga daadgureynayo goobta ay duqintu ku beegsadeen ciidamada yuhuudda iyo dhaawacyo badan oo meesha daadsan isla xerada nuseyraad guri ay degan yihiin qoys shacab ay ciidamada yuhuuda duqina aad u xoogan ku beegsadeen waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwa kaloo aad u fara badan dadka halkaasi ku sheeday ayaana waxaa ka mid ah canug yar oo radiica ah madarse ku taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza duqin ay ciidamada yuhuudu ka geysteen subax iyo hore maanta waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen madarsadana hoos tugta hay-adda norway ee qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee reer falastiin ayaana waxay dadka shuhaadada ah gaareen shan iyo toban ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale afhayeenka kooxaha gurmadka reedka ula hadlay shabakada wararka ee aljaziira ayaana wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay beegsadeen wax ka badan afar madraso ay ku hoyanayeen dadka barakacyaasha islamarkaana ku yaala deegaanada kala duwan ee marinka godoonsan ee khaza guud ahaan madaarista ay duqintu ka dhacday ayaana waxaa ku shahiiday in ka badan konton ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen boqolaal ruux oo kale madaarista la beegsada ayaana waxaa soo gaaray burbur aad u baaxsan dad shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira ayaana kuwaas xandhiban burburka dhagaxaanta hoostiisa wuxuu sidoo kale sheegay afhayeenka in gumeystaha yuhuudda ay madaaristan u beegsadeen si ay u argagaxgeliyaan dadka barakacyaashii aan waxba galabsan isagoona tilmaamay in haddii ay yihiin dadka ka shaqeeya gurmadka reedka ay u baahan yihiin qalab casri ah si dadka dhagaxaanta hoostiisa kuwaas xandhibanay si deg dega uga soo saaraan qalabka ay isticmaalaya ayuuna sheegay inuu yahay mid qadiimi ah oo tayo ahaan aada u liitaa wuxuuna ka dhawaajiyay afhayeenka in kumanaan ruux oo dhaawacyo kala duwan qabay ku shahiideen burburka dhagaxaanta hoostiisa sababo ku aadin halkaas laga soo saari waayey wuxuuna quus ka muujiyeen qaar badan oo dhaawacyo kala duwan qaba laga soo badbaadiyo burburka dhagaxaanta hoostiisa haddii ay xaaladdu sidaan sii ahaato isagoona sheegeen ugu dambeyn ay sidaas ku geeriyooni doonaan dhanka kale duqin aad u xoogan oo ka dhacday xerada nusiraad ayaa waxay aljaziira ku waramaysaa inay ku shahiideen shan ruux oo shacabreyd ah islamarkaan uu ka mid yahay wariye axmed allawx oo ka mid ah wariyaasha aljaziira ee ka howlgala marinka godoonsanin khaza war ka soo baxay dhakhaatiirta isbitaalka alcawda ayaana waxaa lagu sheegay in axmed uu ku shahiiday duqeen diyaaradeed oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yuhuudda xilli uu ahaa mid la socday kooxaha ka shaqeeya gurmadka reydka tani ayaana waxay sii kordhisay talada suxufiyiinta ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka godoonsanin khaza iyadoona ay haatan marayso boqol sagaashan lix saxafiy sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxaa lagu sheegay inay korotay tirada dadka ku shahiday duqeymiya ay ciidamada yuhuuddu la beegsadeen madrasada alkhaliil ee ku taala magaalada beyt xanuun ee waqooyiga marinka khaza waxayna haatan gaarteen ka badan afartan ruux oo shacabreyd ah una badan dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan qaar ka mida dadka shuhaadada ayaana waxaa lagu waramayaa inay hilbahooda kala faniineen sida ay duqeyntu u cuslid awgeed halkaay jiraan kuwo kaloo aad u fara badan oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan tani ayaana waxay galaysaa diiwaanka xasuuqyada ugu waaweyn ay ciidamada yuhuudu ka geysteen marinka khaza tanii markii uu bilowday dagaalka gardarada ay ka socdo khaza iyadoo xasuuqan uu socda ayay ciidamada yuhuudda sidoo kale weerar duqeynna ku qaadeen dad shacab barakacyaal ah islamarkaana deegaankan ku sugnaa waxaana halkaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuqeed u daran ooay ciidamada yahuudu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxuu sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yahuudu geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaana gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan lixdan iyo sagaal ruux halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen dad gaaraya boqol iyo soddon ruux oo kale iyadoo ay cusud mudan tahay tobannaan ruuxo shuhaado iyo dhaawaco iskugu jira ay ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad kahor markii oo bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix ruux halkii ay dhaawacduna marayaan boqol iyo lix kun toddoba boqol konton iyo sagaal ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilowda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duuqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana si arxandarra u beegsanayeen dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay gaari cagaf cagaf ah nooca ay isticmaalaan ciidamada yuhuuda ku qarxiyeen magaalada duubaas ee dhacdadaanta galbeed ee gumeysiga yuhuuda ku jirta kilib yar oy kooxaha ku baayeen baraha ay bulshada ku wada xidhiirto ayaana waxaa lagu soo bandhigayaa qaraxyada ay kooxaha u adeegsanayaan burburinta gawaarida saaynada yuhuuda waxaana kilibkan lagu daawan karaa sida ay dagaalyanada muqaamada u qarxiyeen cagafcagafta gaarigan ayaana qarax la kulmay xilli uu ahaa mid ku socdaalayey xirada alfaarica ee dhacda magaalada duubaas ee daanta galbeeda qaraxa waa mid aad u xoogan ayaana wuxuu si dhammaystiran u burburiyey gaariga iyaduona ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askariga la socday sidoo kale gawaari ay ciidamada yuhuudu wateen oo ku socdaalayay duleedka magaalada duubaas ayay dagaalyanada muqaamadu beegsadeen waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira laba gaari waa kuwa gaashaamanayo sidoo kale dagaalyanada muqaamadu ku beegsadeen isla xerada alfaarica ah weerarkan dhabagalka ayaana wuxuu isku bedelay mid toos ah oo rasaastal isla dhacay ciidamada gumaystaha yuhuudda ee dulmiga badan ayaana halkaas dib xoogan lagu gaarsiiyey iyagoona laga dili tiro ciidamaah kuwa kana laga dhaawacay falanqeeyo xagga milatariga oo lagu magacaabo eliye saxana ayaa wuxuu sheegay in howlgallada ay kooxaha muqaamada falastiin ka wadaan daanta galbeed ay tahay mid heersar ah islamarkaana ay ka muuqata dhiiranaan iyo geesinimo wuxuuna tilmaamay in howlgalladan ay caddeeyeen heerka awoodda ee kooxaha muqaamada falastiin ay ku yeesheen deegaanada daanta galbeed iyo inay weli yihiin kuwa naafeenaya cadowga yuhuudda falanqeexana ayaa waxuu tilmaamay in howlgallada daanta galbeed ay si aad isku shabahaan kuwa ka soconaya mandiqada goodoonsani khaza maadaama dagaalyanada ka howlgala daanta la diyaarinaya tobannaan sano islamarkaana weerarada ay u muuqadaan kuwo si weyn looga soo fikiray dad khibrad caskari lehna ay ka soo shaqeeyeen wuxuu intaasii raaciyeen weerarada ay kooxaha muqaamada ka wadaan daanta galbeed ay ku dhisan tahay awood iyo maskax maadaama goobta weerarka laga fulinayo waysto gumaystaha laxdo kastana ay macquul tahay inuu fashilmo balse dagaalyanada ayaa ah kuwa ay ka muuqata geesinimo iyo inay yihiin dad doonaya inay hadaf xaqiijiyaan oo ay ka takhallusaan gumaystaha xaaqidka ah ee dalka iyo dadkaba duulaanka ku soo qaaday beegsiga ay dagaalyanada muqaamadu si gaara u beegsanayaan gawaarida cagafcagafta ayuuna falanqeeyuhu sheegay inay tahay mid qorshaysan maxaa yeelay gawaarida cagafcagafta waa kuwo kaalin libaaxle ka qaadanaya howlgallada ciidamada yuhuudda ee daanta galbeed iyo marinka goodoonsine khaza dagaaladan ka dhacay daanta galbeed ayaana imaanaya iyadoo ciidamada yuhuudda ay sii laba jibaareen waxa gumaada ah iyo tacaddi ay kula kacayaan shacabka abriyadii aan waxba galabsan si maalinla ayayna ciidamada saynada yuhuudda u geysanayaan weerarada xukugallada ah ay ku dhibaataynayaan shacabka waxayna warbaahintu soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda muddada uu socdo dagaalka marinka khaza ay danta galbeed ku xidhin wax ka badan koo iyo toban kun oo ruux kuwaasoo iskugu jira dumar carruur iyo dhallinyaro halka sidoo kale ay shuhaado ku noqdeen weeraradani dad gaaraya siddeed boqol oo ruux oo badankooda ku shahiiday weerarada rasaaseynta ah iyo toogashada ay geysanayaan ciidamada gumaystaha yuhuudda halka tiri intaa ka badanna ay weli la daalaadhacayaan dhaawacyada ka soo gaaray weeraradaasi waaxda caafimaadka ayaana waxay sheegtay in dadka dhaawacyada qaba ay tiradoodu gaarayaan lix kun iyo shan boqol oo ruux ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana waxay si arxandara u burburinayaan guryaha ceelasha biyaha iyo weliba goobaha waxbarasho iyagoona sida la soo warinayay burburin dhammaystiran u geystay tiro aad u badan oo dhismayaal ah dadkii deganaana ay ka qaxiyeen